بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد qال الإmاam الbخاaري رaحimه الlaه taعaalى baabu fadli saqyi الmاء wxuu baab yahay baabu bayaani fadli saqyi اlmaaءi biyihii waraabintooda fadligeeda ama fadliga ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay qال xadaثna cabdاللahi بn yusف whuwa التinisiyu qaal أخbarana malik can sumayin can abi صاalح whuwa dakwan abu صاalح الsamaan can abi hurayraةa radي الlaه عanه ana rasuula الlahi slى الlaه عalيh وalih وsلم qaal bayna rajulu bayna xili rajulunin yamشhii ou soconaayey fashtadda calayhi waxaa korkiisa ku darnaaday alcatashu oon haraadkii iyo oonkii ayaa ku darnaaday korkiisa fa nasala bi'ran ceel ayuu u degay fa shariba minhaa wuu ka cabay uma kharaja wuu soo baxay fa idaa huwa bikalbin waxaaba kediyey ama yacnii waaba isaga oo ey agtiisu uu yahay eyga oo yalhathu haraahiraayo eyga oo yaأkulu cunayo aharaa ciidda cunaayo min alcaطaشhi min أjli اlcaطaشhi oon dartiis faqaala waxa uu yidhi laqad balaga haadaa kan waxaa gaaray midlu اladii balaga bi wixii aniga i gaaray oo kale ayaa kan gaaray oo oonka ka gaaray famala'a kufahu kufkiisii ayuu buuxiyey qofka waa wixii marka cagaha uu gashanayay ayuu soo buuxiyey biyo ka soo buuxiyey famala'a kufahu qufkiisiibuu buuxiyey uma amsakahu wuxuu ku qabtay bifiihi afkiisa si uu markaa yacni usoo fuulo ayb uma raqiya wuu soo koray markaasi ayb yani markaa wuu soo koray fasaqa اlkalba ayb eygii ayuu markaa waraabiyey ayb fashakara allaahu ayb fashakara allaahu ilaahay waa u abaalguday lahu isaga ninkaa wuu u abaalguday fagafara lahu waa u dembi dhaafay qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow wa ina lanaa ma miyaan leenahay fi lbahaa'imi bahaa'imta ajran miyaan ku leenahay ajri xoolaha ama xayawaanka ajri miyaa noogu sugan qaala nebigu waxa uu yidhi fii kulli kabidin ay fii kulli dii kabidin mid kastaa oo beer u saaxiiba dhammaantiis radbatin qoyan qoyan yacnii waxaa laga wadaa nool noloshiiba qoyaan iyo laga cabiran ajrun ayaa ku sugan ayb taabacahu xamaadu bnu salma warabiic bnu muslim can moxamed bni ziyaad ayb xadiidkii tarjamada marka way ismudaabaqaynayaan oo ninkaasi biyo ayuu waraabiyey fadligaabuuna ka helay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inuu dembi dhaaf alla helo ayaa allah subxaanahu wa tacaala uu gaarsiiyey ruduubada markaa nebiguna markaa markii la su-aalayo xayawaanka ajri miyaan ku leenahay la yidhina waaba idlaaqay oo nebigu waxa uu yidhi beer kastoo qoyan yacnii beer kastoo wax nool ay ku yaallaan ajri ayaa laga helaa ayb halkaas marka ayb shuraaxda qaarkood waxay dhaheen daawuudi oo kale almacnaa fii kulli kabidin xayin ajrun wa huwa caamun fii jamiici اlxayawaan wuxuu yidhi waa caam xayawaankoo dhan ayuu caam ku yahay ayb xayawaankao dhan marka in ajri laga helayo wa qaala abu cabdilmelik waxa uu yidhi isaguna hada alxadiidu kaana fii bani israa'iil xadiidkan reer bani israa'iil ayuu ahaa وأma الإسlاamu faqad umira bqatli الkilaab wuxuu yidhi islaamkii waxaa laysfaray eeyaha in la dilo laakiinse markii dambe waa la nasakhay eeyaha in la dilo marbaa nebigu uu amray kabacdina waa la nasakhay oo inaan in la dilaa marka ma aha ilaa midka dadka cunaaya maahan oo isaga dadka dhibaaya maahan kii marka aan dadka cunaynin oo aan dadka dhibaynin in la dilaa waa mansuuq ayb waa la nasakhay ayb saa darteed marka isaga wuxuu yidhaahdaa wuxuu rabaa inuu yidhaha xadiidkan waa caam la khasisay waxaa laga soo reebayaa xayawaan kastoo wax dhibo imaamu nawowina waxa uu yidhi cumuumkiisu waxaa laga soo reebayaa xayawaanka muxtaramka ah ayb ee aan la amrin in la dilo amaa wixii in la dilo lays amray isaga wuxuu leeyahay de haddii dilkiisiiba lays amray waxba la siin maayo ayb bacdi ahlilcilmina waxay leeyihiin in biyo la siiyo lana dilo haddii la heli karo saas in la yeelo waay lanna waxaa nala amray dheheen faidaa qataltum faaxsinu اlqitla haddaad wax dilaysaan habdilista wanaajiya habdilista la wanaajiya in biyo la siiya kabacdi la dilo iyay noqonaysaa bay dheheen calaa kullin xayawaankii darar oo ku jiro ee in la dilaa la ruqseeyey amaba lays amray in la dilo isagu kuma jiro ayb wax allaale wixii in la dila aan lays amrinna de markaa waxaa weyan in la quudiyo oo biyihii la siiyo waxbaa laga helaa ayb ayb waxaa kaloo halkan iyada laftirkeeda xadiidka fawaa-id badan baa laga qaadanaya wuxuu yidhi wafi lxadiidi jawaazu safari munfaridan xadiidka waxaa laga qaadanayaa qofka keligii inuu safri karo oo bikayri zaadin sahay la-aan inuu safri karo lanna ninkan hadda oonka qabtay ceelkaa unbau helay maahana biyo ma wadanin laakiin de in duurkaas laysku sii daayo laysku dila ma bannaana sabab asbaabihii in la qaato wamaxallu dalika fii sharcina maa idaa lam yakaf calaa nafsihi اlhalaag waa hadduuna naftiisa halaag uga baqin wa fiihi alxahu cala alixsaani ila اnnaas waxaa laga qaadanayaa buu yidhi isku boorin laysku booriyo dadka in loo ixsaan falo ayb liأnnahu idaa xasalat اlmaqfiraةu bisababi saqyi اlkalbi fasaqyu اlmuslimi acdamu ajran haddii ay lagu helay quudintiisa ajri intaa la eg qof muslim oo haraadsan oo biyo la-aani hayso min baabi owlaa ayb wاstudila bihi calى jawaazi sadaqaةi التaطawuci lilmushrikiin waxaa kaloo xadiidka loo soo deliishaday sadaqada sunnada ah mushrikiinta in la siin karo midda waajibka iyada ijmaac baa jira inaan la sii karin sheegayo wayanbagii an yakuuna maxalluhumaa idaa lam yuujad hunaaka muslimun falmuslimu axaqu markaas mushriga in la siin karaa ama yacni waa la siin karaa iyo la leeyahayna waa haddii aan markaa isagu waa haddii isagu markaas yacnii qofka markaa la siinayo waa haddaan muslim dhibaataysan uunan joogin haddii muslim dhibaataysan uu joogo isaga in la hormariyo islaamnimada lagu qiimeeyo lagu hormariyo ayb wakada idaa daara اlأmru bayna اlbahiimati wاlآaadamiyi اlmuxtaram wastawayaa fi اlxaajati faalaadamiyu axaqu biyo yar oo hal qof nooleeyaad haysaa aadami baa u baahan iyo xayawaan muxtarama aadamiga horta noolee isaga hormari ayb ayb xadiidkaas marka macaanidaasaa ku jirto tusaya qaala xadaثana bnu abi maryam qaala xadaثana naafic bnu cumar can bni abi mulaykata can asmaءa binti abi bakrin radia اllaahu canهuma ana الnabiya salى اllahu عalيyه wali waslama nebiga صallaa salaaةa اlkusuufi salaatاlkusuuf ayuu tukaday faqaala waxa uu yidhi danat mini الnaaru naartii baa ii soo dhowaatay xataa qultu ilaa aan idhi ey rabbi yaa rabbi rabbiyow wa ana macahum atucadibuhum ma cadaabaysaa wa ana macahum anoo la jiro iyaga fa ida imra'atun waaba haweeney xasibtu waxaan malaynayaa annahu qaala inuu yidhi takhdishuhaa ay xaganayso hiratun mukulaal qaala waxa uu yidhi maa sha'nu haadihi tani waa maxay sha'nigeeda qaaluu waxay yidhaahdeen xabasathaa mukulaashan ayay xabistay xataa maatad ilaa ay dhimatay juucan gaajo ay u dhimatay ayb xadiidkanna marka waraabinta fadliga ay leedahay dhinac kaloo naga tusayaa oo waa maxay ninkii aan waraabinin inay iyada waraabtana aan deynin oo meel ku xihay waraabkiina u diiday haddii dembi intaa la eg oo ku dhacay oo asiibay waxaad dareemaysaa marka arrinkaas inuu arrin adag uu yahay xadiidkan dambe isagu fadliga wuxuu ku tusayaa naagtan waxaa loo cadaabay inay waraabin weysay mukulaashaas iyaynan waraabinine haddana inay iyadu wax raadsatay inay u diiday oy xabistay ayb sidaasaa marka looga qaadanaa tarjamada ayb xadiidkii horena eyga wax biyihii la siiye fadliga laga helay dhinaca kale xadiidkana waxuu tilma cadaabka laga helaayo haddii la dhibo aan wax la waraabinin ayb meeshaan marka aad iyo aadaan marka annaga ugu liidanaa oo waxaa weeyaan xayawaankii xataa la dhaqanaayey ee dhaqaalaha lagu raadinayey ee la masruufanayey ayaa laga yaabaa in duurka looga tago ee dadkuna aynan xasuusanin ama aynan waxba siininba xataa xayawaanku wuxuu uga duwan yahay xayawaanku ma qayli karo waxa laysiiye ma dhihi karo laakiin bani aadamku jaabkaagu gacanta gelin karaan oo afsoo afbuu kugula hadlaya xisiibuu ku dhahaya xayawaankii male laakiin walidaalika xadiid waxaa jiray nebiga sala allahu calayh waali wasalama qolo ansaarta ka miduu soo booqday markaasuu wuxuu arkay rati ayaa nebiga xaggiisa soo aaday markaasuu ratigii waa qayliyey waxbuu ku hadlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man saaxibu hada alibil man saaxibu hada aljamal oo ratigaan aawo qofkiisii nin dhallinyaroo ansaarta ka midaa soo istaagay markaasuu yidhi aniga rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi innahu shakaa ilaya waa ii dacwooday uu yidhi ratigaan wuxuuna ii sheegay annaka tujiicuhu wa tud'ibuhu fi lxamli inaad baahi u dishid culayskana iyo rarkana aad ku badisid rarkiina waa ku badisaa gaajana inaad ku dishid oo igaga kaa dacwooday ittaqila ittaqu llaha fii hadihi اlbahaa'im war xoolahan ilaahay uga cabsada aan hadlaynin war xoolaha aan hadlaynin ilaahay uga cabsada saasuu nebigu yidhi sala اllahu calayh waali wasalam marka ninka dameerka dhaqdo ee ku ay masruufto oo haddana rarka intuu ka badiyo waxna aan siinayninee ugu daro rafaad ugu sii daro aakhiro qofkaas waxaa weeyaan halis cadaabu u yahay ayb waxaa la mida qofka sidoo kale isaguna xayawaanka qaarkiis xabiso ama ku ciyaaraba ayb markaa yani xayawaan daciifoo miskiina ku ciyaara naagtaa marka mukulaashaa darteeday u gashay naar halkaa marka waxaad ka garan ixsaanku qiimaha uu leeyahay xaasidnimada iyo dhibka iyo qallafsanaanta iyo dulmigana caaqiba xumada ay leedahay haddaad marka qof muslim dulmisa ka warrama xayawaankii sidaan waay qof muslima haddaad iska xerata ka warran ood ku ilowdo xariggii wax uu kaa galayna aanay jirin ayb ama aad sabab u noqoto xataa isagoo wuxuu ku dulmiyey aynan jirin marka dulmiga ilaahay laga cabsada halayska dhaafo ilaa nebigu sal l slam wuxuu leeyay ittaquu dulma fa ina dulma dulumaatun yowma alqiyaama waxaa la yaab leh hadda macaanidii islaamka uu ka hadlaya gaalada inay ayaga isa siiyaan oo xayawaan xuquuqdiisa annagaa naqaan yidhaahdaan bani aadam xuquuqdiisa annagaa naqaan ay yidhaahdaan dadkii muslimiintana yacni eber ay ka noqdaan diinkiina sidaan uu leeyahay marka diinka inuuna anfaco yaana loogu keenay yaana ku aaminay marka qofku inuu anfaco diinka ha isku dayo waaba anfacayaa qaala xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii maliku can naaficin can cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhumaa ana rasuula اllahi sal ا slam qaal cudibat imra'atu naag ayaa la cadaabay fii hiratin mukulaal ayaa lagu cadaabay darteed xabasathaa way xabistay xataa maatad ilaa ay dhimatay juucan baahi ay u dhimatay fadakhalat fiiha annaara naar ayay ku gashay ayb iyada darteed fadakhalat waxay gashay annaara naar fiiha ay liajlihaa iyada darteed qaala faqaaluu waxay yidhahdeen wallaahu aclamu laa anti acamtihaa ma aadan quudinin walaa saqaytihaa ma aadan waraababinin xataa xabastiihaa ilaa aad ka aad xabistay oo xirtay ilaa ka walaa anti arsaltiihaa ma aadan dirin faraha kama qaadin faakalad markaa ay cunto min khashaashi اlardi dhulka korkiisa waxaa yaalyaallo halaqyada iyo waxa ay markaa dhulka korkiisa ay ka qaraaban lahaydna adaa ka xabisay oo ka celiyey labada xadiid marka laba xadiid oo cajiib laba midnana janno wax lagu galay dembi dhaaf lagu helu sheegayaa midka kalena cagsigii oo iyadana cagsi xaalku ou noqdo naar lagu galay ayb ibn اlmunayir waxa uu yidhi dalla alxadiidu calaa taxriimi qatli man lam yu'mar biqatlihi caطashan walow kaana hiratan xadiidka waxaa laga qaadanayaa buu yidhi qof aan lagu amrin dilkiisa ama naf dilkeeda aan lagu amrin in la dilaa inay xaaraam tahay oo oon loo dilo ayb bisadba ha ahaatee walaysa fiihi hawaabu saqyi walaakin kafaa bisalaamati fadlan hadda xadiidkan kuma jirto uu leeyahay ninkii waraabiyo muxuu helaa laakiin ninkii waraabiyo ninkii aan oon ninkii aan oon ku dilin waa nabadgelaa soo maaha faraha ninkii ka qaaday younan waraabinin laakiin hadduunan oonna ku dilin waa nabadgelaa nabadgelyadaasaa wax loo dhigaba aan la arkin saasuu leeyahay ibnulmunayir baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man ra'aa qofkii arkay ana saaxiba alxawdi dharka qofka iska leh wاlqirbati sibraarka qofka iska leh axaqu bimaa'ihi biyihiisa inuu ku xaqnimo badan yahay qaala xadaثna qutaybatu qaala xadaثna cabdالcaزiiز can abi xaasim can sahl bni sacdi radi اllahu canhu qaal utiya rasuulu اllahi salى اllahu عalayه ali wasalama rasuulka ayaa loola yimid biqadaxin haruub fashariba waa cabay yacnii ay minhu xaggiisu ka cabay wa can yamiinihi midigtiisana hulaamun baa fadhiyey inan yar huwa axdaثu اlqowm dadka ugu yaraa walashyaaku odayaalkuna can yasaarihi bidixdiisa ayay ahaayeen qaala waxau yidhi yaa hulaamu wiilow ata'danu lii ma ii idmaysaa an ucdiya inaan siiyo alashyaaqa odayaalka faqaala waxau yidhi maa kuntu anigu maahi liuuhira inaan u doorayo binasiibii nasiibkayga minka adiga xaggaaga ka helayo axaddan qof inaan u doorayo ma ihi yaa rasuula allah fa acdaahu iyaahu waa siiyey marka meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa weelkaas haruubkaas haddii nin uu xaq u yeeshay nin kale kaga xaq yeeshay ee haruubkii isagu un haruubkan isagu mabaleba ninkii isagu haruubkiisii oo wax ku soo shubtay soo kama ooleysna marka wuxuu leeyahay marka mudaabaqada xadiidka marka tarjamada meeshaasay ka imaanaysaa haruubkan marka qofka uu ku cabayo midigtiisa ninkii iska laha xaq u yeeshay yaa waxaa looga qiyaasanayaa xugun kaga sii owleysan xugunka oo ah qofkii isaga haruubkii uu lahaayo gurigiisa u yaallay biyaha ugu jireen ama caanaha waa uga owleysan yahay dadka kale sooma noqonaysa qaala xadaanaa moxamed ibnu bashaar qaala xadaanaa gundarun qaala xadaanaa shucbatu can moxamed ibni ziyaad qaala samictu abaa hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama qaal wاladii nafsii biyadihi nafsadeyda macbuudka gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayaa ee la'aduudanna waan ka celinayaa oo ka celinayaa oo ka celinayaa rijaalan rag can xawdii xawdkayga darkaygaan ka celinayaa kamaa tudaadu sida looga celiyo oo looga gees garaaco alkhariibatu neefka khariibka ee soo galootiga ah min alibili geelana xaal uu ka mid yahay can ilxawdi sida looga celiyo darka ayb xadiidkan marka tarjamada meeshuu ka waafaqaya waxay tahay kamaa tudaadu alkhariibatu min alibili can ilxawl ninku marku darkiisa uu ku shubto ama qabaalka iyo waxa uu biyaha ku shubto waa ka celiyaa neefka kale ee isagu soo galo ee xoolihiisa aan ahayn waa ka geesgaraacaa geesgaraacu ku samayn waa ka geesgaraacayaa nebiguna markaa yacnii tusaalowba u soo qaatay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa ninka darkiisa waxa ku jira isagaa iska leh waa ka cesho karaa dadka kale maxalushaahidka marka meeshaas bacd ahlilcilmi baa waxay dhaheen maxalushaahidka can xawdii waay nebiga darka saa isu idaafeeyey darka inuu isagu leeyahay uu sheegay baa qaar dhahayaan laakiin axkaamta aakhiro adduun looma soo deliisho karo meesha marka ay ku fiican tahay waxay tahay kamaa tudaadu min alibili an kamaa tudaadu alghariibatu min alibili can ilxawl geela yani neefka soo galootiga xoolaha aan ka mid ahayn sida looga gees garaaco caado marka jirtay la yaqaano waayo nebiguna waa qaldan tahay ma dhihna binaan calaa daalika marka darkiisa waxa ku jira ninkan saa iskale tarjamaduna sidaasay sheegaysaa qaala ad marka xadiidkan marka xadiid dheer buu ahaayo baabulxawd ayuu ku imaan doonaa kitaab riqaaq ayb oo dadka marka nebiga xawdkiisa uu ka celinayo laga gees garaacaayo waa dadka diinta bedelo oo iyagu markaa yacnii ixdaad sameeyo bidco iyo waxaan alla idmin rasuulkiisa ka imaanin dadka inay ilaahay ku caabudaan kuwa dadka faro oo saa yeelo dadka marka yacnii bidcoolayaalka ah ayaa laga eriyaa xawdka nebiga sala allahu calayh waali wasalam qaala xadaanii cabdullaahi bnu muxamed wahuwa almusnadiyu qال أخبرنا عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهما مidكood على الآخر kkale waa ka زiياadinaya xadيiثka عن سعيد بن جuبير قال قال بن عباس رضي الله عنهما بن عباس waxa uu yihi qال النبي صلى الله عليه ولي وسلم نبgu wuxuu yihi يرحم الله allah u نaxariisto أma إسماaعيiل نبiيللahi إسماaعيiل hooyadii allah u نaxariisto low tarakat zamzama zamzam hadday ka tegi lahayd ow qaala ama waxa uu yidhi low lam takrif haddii aynan sacabaysan lahayn ayb oynan biyaha dhumi lahayn min almaa'i biyaha haddaanaysa cabayso lahayn lakaanad waxay ahaan lahayd caynan il maciinan yacnii aada saafi u ah il dureeraysay ahaan lahayd wa aqbala jurhumu reer jurhum way soo qaabileen faqaaluu waxay yidhaahdeen ata'daniina ma idmaysaa an nanzila cindaka agtaada inaan degno qaalat nacan bay tidhi haa walaa xaqa lakum laakiin xaq kuma lihidiin fi lmaa'i biyaha qaaluu nacan bay yidhaahdeen haye meeshii biyo ma lahayn iyadaa kusoo horreysay dabcan biyo bay yeelatay markaa biyihii bay iyada qoladaa reer jurhum ee meesha soo degayn waxay dhaheen mana kula degi karnaa haa laakiin biyaha xaq uma lihidiin biyaha anaa xaqeeda iskale ayb meeshan hadda marka macnaheeduma waxay tahay biyahaas iyadaa milkisay miya maya saas dhul iska bannaana ama dhul duur ah oo aan camirnayn oo ardo mawaad ah waxa biyaha ka burqado oo yacnii ilaahay uu ka keeno yani dadku nin milki u lahaanayaa ma leh laakiin waxaa loo yeelan karaa waa lagu kala xaq badnaa karaa ninkii meesha deganaay iyo ninka meesha kor taagan iyo xaq buu ku leeyahay dadka kale waa kaga xaq leeyahay maxalu shaahidkan hadda meeshaas waa walaa xaqa lakum fi lmaa'i qaaluu nacam nebiguna marka waa qire oo yani calaa sabiili wuxuu ku keenay taqriir ahaan ayb ayuu qisada u sheegay ayb qaala xadaanii cabdullaahi bnu muxamed qaala xadaanaa sufyaanu can camri can abi saalixin الsamaan can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiy sal l slama qaal alaaatun saddex laa yukallimuhum allahu ilaahay lama hadlaayo yowma alqiyaamati walaa yanduru ilayhim ma fiirinaayo rajulu nin xalafa dhaartay calaa silcatin badeeco korkeeda ku dhaartay laqad acطaa bihaa inuu soo siistay akara mima acطaa intuu soo siistay wax ka badan wahuwa kaadibun walaal huwa isaguna kaadibun uu ya beenaada warajulun iyo nin xalafa calaa yamiinin dhaar ku dhaartay oo maray kaadibatin been ah dhaar marka beenbeen sheegayso bacda alcasri casar kadib liyaqtaطica bihaa si uu ugu goosto maala rajulin muslimin nin muslima maalkiisa warajulun iyo nin manaca fadla maa'ihi biyihiisa dheeraadkooda manciyey biyihiisa dheeraadkooda manciyey maxalushaahidka meeshaan warajulun manaca fadla maa'ihi biyaha isagaa loo idaafeeyey haddana waxaa la yidhi biyo isaga ka soo haray markay ka soo haraan ayuu manciyey soo baahidiisii ka dhammaystay kabacdi biyo ay yaallaan ayuu dadka u diiday meeshaa marka maxaa laga qaadanayaa can dariiqi ilmafhuum waxaa looga qaadanayaa haddaynan ka badnayn baahidiisa asaa horta xaq ku leh haddii baahidiisa uu ka oofsado biyuhu dhammaadaan ma dembaabin ninkaas ninkan kalee taagan marka asaa uga xaqle meeshaas meeshaan marka maxalushaahidka meeshaas fayaquulu اllahu ilaahay wuxuu dhahayaa alyowma maanta ayaan amnacuka kaa celinayaa fadlii fadligaygan maanta kuu diidayaa kamaa manacta sidaad u diiday fadla maa lam tacmal yadaaka wax labadaada gacmood aynan shaqaynin ee baahidaadiina ka batay oo aad dadka usaad ugu diiday ayaan maanta fadligayga kuu diidaya ilaahay ninka hadda uu fadligiisa u diiday maxaa u yaalla fadli ilaahay ee qofka adduunkuna uu ku joogaa aakhirana fadli alla umbala qofka muminkaa uu rajayna haddii marka fadliga alla lagaa manciyo bis waa kuu dhammaatay alciyaadu billah xadiidka wuxuu ahaa nebiga ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa allaahuma kfinii bixalaalika can xaraamika waaqninii bifadlika can man siwaaka ilaahu fadligaaga igu deeq ciddii adiga kaa soo hartay oo dhan igaga deeq marka haddii ilaahay fadligiisa uu kuu diiday yaa wax ku sii karo qofna ninkaa marka yacni biyihii isaga xaajadiisii iyo baahidiisii ka badnaa ayuu diiday marka saasaa lagu ciqaabay haddii markaa baahidiisaba aynan ka badnaynna oo asaga ilmihiisa bisle ay ku filantaha ama xoolihiisii baahidiisii hadda horta isaga inuu ka dhammaysto waa wixii baahi hadday timaado isaga ku xaqle wixii ka badan laakiin baahida dadka in la siiyo qaala caliyu xadaanaa sufyaan hayra marati can camrin samica abaa saalix yblgu bihi الnabiya salى اllahu alayh ali wslam wuxuu kala jeedaa marka wuxuu kala jeedaa sufyaanu bnu cuyayna xadiidka marna wuxuu soo saaray isagoo oo mutasil ah marna isagoo mursal ah lanna abu saalix waa taabici taabicigu hadduu nebiga u kor yeelo xadiidkana mursal ayuu ahaan jiray labadana bukhaari maadaama uu soo bixiyey mursalkuna waa saxiix itisaal ahaanna inuu ugu wariyey waa sax baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa ximaa sheed ma jirto ilaa lilaahi seero ma jiro ilaa lilaahi alle iyo walirasuulihi rasuulkiisa mooyaane sal l slam ayb alle dartii rasuulkii marka dartii iyagaa marka yaa seero loo sameeyo alle rasuul unbaa seero samay kara seerahana marka waxaa loo jeedaa sida uu tilmaamaayo ayb ayb wاlmuraadu biاlximaa waxaa laga wadaa mancu racyi daaqa in laga celiyo dadka fii ardin makhsuusatin dhul makhsuus oo gaar ah min almubaaxaati waxyaabaha mubaaxaadka oo bannaanna ka mida fayajcaluha اlimaamu makhsuusaة biracyi bahaa'imi sadaqati maala ninka amiirkee marka madaxda wuxuu samaynayaa intaas duurkaas meelahaas laga bilaabo seerahaas meeshaa laga bilaabo ilaa iyo meeshaas lama geli karo xoolo ma geli karaan buu leeyahay muxuu sidaa u yeelayaa maalan xoolaha muslimiinta zakada iyo kale laga soo la soo arooriyo ayaa daaqay xima sheed waay marka ama seero ayb marka seeruhu marka ximaha waxaa weeyaan daaq in la manciyo meel maksuusa meeshaa iyo meeshaa lama daaqi karo in la yidhaha ximaasaas ilaa lilaahi warasuulihina walirasuulihina wuxuu ka wadaa alle iyo rasuul unbaa iskale yani inay sidaas yeelaan ayb qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaana leyt can yunus can ibni shihaabi can cubayd اllahi bni cabdillahi bni cutbata can ibni cabaas radia allahu canhuma ana sacba bna jahaamata qaal ina rasuula اllahi sal l slama qaal nebigu wuxuu yidhi laa ximaa ila lilaahi walirasuulihi waqaala waxau yidhi balaqnaa ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam waxaana soo gaartay nebiga xaman naqiica naqiic meesha la yidhaahdo ayuu nebiga seero ka dhigay oo meeshaa naqiic inaan cidna ayna daaqi karin wa ana cumara cumarna xama sharafa warabada cumar bnu khaaab radia allahu canhu isaguna wuxuu seero ka dhigay sharafa iyo rabada meelahaas xadiidkan marka macnihiisa laba tafsiiruu shaafici ku fasiray ayb laa ximaa ila lilaahi walirasuulihi maxaa laga wadaa qaala shaaficiyu yaxtamilu macna alxadiidi shay-ayn xadiidku laba macno ayuu ixtimaalaa axadihimaa labadaa midkood laysa liaxadi an yaxmiya lilmuslimiina ilaa maa xamaahu nabiyu sal l slam macnuhu waxaa weeyaan qofna uma bannaana mana laha muslimiinta inuu u seero oo u yeelo ilaa maa xamaahu nabiyu sal l slam ilaa wixii nebigu uu yeelay maaha yani wixii nebigu uu yeelay unbaa seera noqonaya bes walaakharu macnaha labaadna macnaahu ilaa calaa midli maa xamaahu calayhi nebiy sal l slam macnaha labaad waxay tahay wixii nebiga uu u seereeyey oo kale maaha waa laba macno soo maha marka wixii nebigu uu seere ka dhigay bis waa macnaha koowaad macnaha labaadna wixii nebigu uu seere u sameeyey oo kale ayaa loo samey karaa labada macno facala alawali marka macnaha hore haddaan qabanno laysa liaxadi min alwulaati bacdahu an yaxmiya tafsiirka hore haddii la qabto waxaa ka imaa nin madax ah oo seero samay kara ma jiro ila kii nebigu unbaa keliya la ogolaaday moogta wa cala ahaani macnaha labaad haddaan qabanana yakhtasu alximaa biman qaama maqaama rasuuli lahi sal l slam wahuwa alkhaliifatu khaasatan macnaha kalena waxaa weeyaan ninkii rasuulka booskii ummadda uu joogo mas-uuliyaddii dadka mas-uul uu ka ahaa iyo hogaaminta dadka iyo ninkii dhinacaas hogaamintii dadka leh unbaa samayn kara seero macnaha labaad saasuu noqonaya oo ninka madaxdaa marka seero waa samayn karaa ilaa dadka isaga maamulaya labadaas macno ayaa la sheegay shaaficiyaduna macnaha labaadii ayay xoojiyaan waxay leeyihiin ninka xaakimka ama amiirka ah wuxuu samayn karaa inuu seere waa samayn kara ama sheed khaliifadii guud waa aragnay laakiin ninka gobolka xukumoo kale ma samayn karaa ahlulcilmiga waxay leeyihin hadduu maslaxo u arko waa samayn karaa leanna naa'ibu wuxuu u yahay amiirka guud ayuu naaib u yahay ayb labadaas macnoo marka imaamu shaafici uu ku fasiray macnaha labaadaadna moodaa saxaabadu inay u badnaayeenoo maxaa yeeley cumar laftirkiisa waxaa noogu taallo inuu sheed sameeyey seere inuu sameeyey marka cumar haddii uu sameeyey cumar muxuu ku sameeyey khaliifou ahaa nin allaale ninkii marka xukumo muslimiinta seere waa samayn karaa laakiin jaahiliyadii wixii jiri jiray ama carabta ay samayn jireen baa la nahiyey iyagu waxay ahayd ninka amiirkaa meel markuu dego dhul bannaan ey ayuu intaa orodsiiyo meel dheer la saaro ayaa eyga ha dhawaaqaa la leeyahay eygu markuu dhawaaqo codkiisa meel allaale meesha uu gaaro waa lasoo wareejinaa nin soo geli kara ma laha laleeyahay maxaa marka sheedaas loo samaynaa limaslaxati alamiir ninka amiirka isagaa xoolihiisa daaqsanaayo soo rubuka yeela taas lama ogola ee maslaxo sharci ah oo caam ah loo ogolyahay in sheeda loo sameeyo haddaanay maslaxad sharciya jirin oo maslaxad khaasa ay jirto oo dadka amiiradaa iyagu gaar un u ah iyo taas marka ma bannaano dulmi bay noqonaysaa ayb dowladuhuna waa qabaan hadda laftirkeeda meelo marka saarooyin la wareejiyo oo loo wareejiyo ujeeddo un daaqa qaranka waa wareeji jireen meelaa u wareegsaneed xoolihii galan waa la xiri jireen lacagaa marka lagu soo furaayo iyaga marka masaalix waxay ka fiirinayaan yacni meeshaan waxbaa lagu abuurayaa deegaan ahaan ama wax ahaan waxaa laga yaaba inay waxyaaba ufe hadday maslaxadu caam tahay oo qof kasta uu ka faa'iidaysan kara saxuba haddii laakiin maslaxo gaara ay tahay meeshaan aniga keligay aa seero ka dhigtay milkigaagana aynan ahayn ma bannaana ayb imaam marka sidaas labada xadiidka marka macnihiisu saas waay waqtigan marka mashaakil badanaa jira dadku umarada waxay samaynayaan saarooyinkaas waa xirayaan waxaa kaley sameeyeen ka daranba qaarkood yacnii umaradan carabta ayaa weliba laga yaaba inay ku badan tahay qofku waxaa weeyaan nimanka boqoradaa naagtii ay furaan nin guursan kara male taasna maxaa keena marka waxaas marka waa kibir iyo batraannimo leb ninku naagta haddii uu furo ay ka ciddo tirsato ninkii doonaa guursan kara qof gaaro maxay nin allaala ninkii ilaahay u xalaaleeyey wuu guursan karaan haddii iyadu marka ay rabto isaga uu rabo weligeedii uu rabo waa guursan karaa ayb macno kale iyo wax daran oo jinni bay fifeerinayaan baabu shurbi الnaasi wasaqi dawaabi min alanhaar baabu shurbi الnaasi dadkii cabitaankoodii caddayntiisii buu u baab yahay wasaqii dawaabi xoolihii waraabintooda min alanhaari ayb webiyaalka laga waraabiyo ayb ama ay waraabaanba xooluhu webiyaalku ay waraabaan biyaha ka cabaan ayb marka tarjamadan wuxuu ka wadaa imaamu الbukhaari araada bihadihi الtarjama ana alanhaara alkaa'inata fi الطuruqi laa yakhtasu bishurbi minha axadu duuna axad webiyaalka dariiqi isaga yaalla iyo cid cid uga xaqba leh ma laha nin walbaa marka waa ka cabaya xoolo waa ka cabaayaan nin nin uga xaq leh ma laha ayb webiyadaas marka dariiqa ku yaallo oo qofka taklifo iyo waxba aanay uga bixin qaala xadaثana cabdالlahi bn yuusuf qaala akhbarana malik bnu anas can zayd bni aslam can abi صaalixin الsamaan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali waslama qaal alkhaylu fardaha lirajulin nin ajrun bay u tahay ajar walirajulin ninna sitrun gaashaanay u yihiin wa calaa rajulin nin korkiisana wisrun dembi bay u yihiin fa ama aladii lahu ajrun kan ajarku ugu sugan yahay fa rajulun nin weeyaan rabadahaa xihay faraskii fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa ku xihay fa ataala lahaa u dheereeyey ayb fii marjin dhul daaq badan ugu dheereeyey xarigiibuu u dheereeyey dhul aad daaqsan oo aad u daaq badan aw amase rawdatin dhul cagaaran cagaaran cagaar ugu dheereeyey xariggii famaa asaabad waxay asiibto fii طiyalihaa xariggeeda iyadoo ku jirto famaa asaabad waxay asiibto fii طiyalihaa daalika xariggeedaas ay markaa iyadu ku jirto dhexdiisa ay ku asiibto min almarji aw irawdatina ay ka asiibto meeshaa yacnii makaankaa waasaca ah daaqa badan aw irawdati ama meeshaa beeraha beerta oo cagaaran waxay ka asiibto kaanat lahu xasanaat ajar bay u tahay xasanaad ayay u tahay isaga walow annahu inqaaca haddii uu go-o diyaluhaa xariggeeda hadduu go-o fastannad ay markaasi yacnii soo wareegsato ayb sharafan hal wareeg ow sharafayni ama laba wareeg ayay soo wareegatay kaanat aahaaruhaa raadkeeda raadkeedaas wa arwaasuhaa digadeeda waxay noqonayaan xasanaatin lahu xasanaaday u noqonayaan haddii marka xariggii intay uu ka go-o oo ay jiiro soo gasho hal ama labo raadkeeda iyo digadeeda iyo kulli ajara ajara ugu sugan fa hiya lidaalika ajrun kaagaasi ajri bay u tahay warajulun walow annahaa marad dheh haddii ay marto binahrin webi fa sharibad ay cabto maxalushaahidka meesha hadday webi iska marto ay cabto fasharibad minhu ay ka cabto walam yurid isaguna ounan rabin an yasqiya inuu waraabiyaba kaana daalika xasanaatin lahu xasanaad bay u tahay xariggii marka waa goosatay waa dhaqaaqday waa socotay webi bay cabtay isagana ma rabin inuu waraabiyo xasanaad buu ka helaya fa hiya lidaalika ajrun kaagaasi ajri bay u tahay warajulun nin rabadahaa xiray fardihii taqaniyan inuu ku deeqtoomo istiqnaa'an canhu yacnii inuu ku deeqtoomo dadka baryadooda uga deeqtoomo wa tacafufan dhowrsanaan darteed oo yacni waa ku shaqaystaa dadkiibuu baryadooda ugaga dhowrsadaa uma markaa dabadeed haddana lam yansa aan iloobin xaq allaahi ilaahay xaqiisa fii riqaabihaa ulqumahooda uu ku leeyahay walaa duhuurihaa dhabarkeedana aan ka iloobin fa hiya lidaalika sitrun kaasi gaashaan ayay u taho naartiiba ay gaashaan ugaga tahay fardaha marka xaqa lagu yeelanayaa waa maxay zake miyaa ma aha waa ku shaqaystaa macnaheedu marka waa waa ku ganacsadaa iyagaasuu gedgediyaa xaqa lagu yeelanaya waa maxay markaa zakaa lagu yeelanaya iyo warajulu nin rabadahaa xiray fakran faan u xiray wa riyaa'an istustus wa niwaa'an collaytan liahli اlislaami ou la collaytamo ayaa nina uu u xiray fa hiya calaa daalika wisrun kaagaasi dembi bay korkiisa ku tahay wa su-ila rasuulu lahi sal slm nebiga waxaa la su-aalay can اlxumuri dameeraha ka warranaa la yidhi nebiga sal l faqaala maxaa yani dameeraha maxaa laga helayaa ajal iyo waxaa faqaala waxau yidhi maa unzila calaya korkayga laguma soo dejinin fiihaa dameeraha sha'nigooda shay-un waxba ilaa haadihi alaayatu aayaddan maahane aljaamicatu kulmisay wax walba alfaadatu ee kelida ah yani alfaadda waxuu ka wadaa waa aayad la yaab leh waxna waa jamcisay waana aayad keli ah faman yacmal midqaala daratin khayran yarah waman yacmal midqaala daratin sharan yarah qofkii sameeyo dhuuricaso wax la ego khayra waa arkaya dhuuricaso wax la ego shara ninkii sameeyana waa arkaya bal fiir rasuulka sal yani rasuulka mutakalif maayan isma kalifi jirin dameeraha ka warrama waxba layguma soo dejinin gaar oo dameer ku saabsan ma laygu soo dejinin waxa uusan aqoonin ma sheegi jirin nebiga calayh isalaatu wasalaam annaga marka xaggeen joognaa marka isagii nebiga waxyii kusoo degayey ee aclamu nnaas ahaa ayaa wixii aan loo sheegin waxba kama ogiyo leeyahay qofku marka hadduu isagu marka inta wax ismoodsiiya alle rasuulku been abuurto khatar waay markaasu haddana nebigu wuxuu yidhi aayaddan baa laakiin waxba aan ka tegin ninkii dameer inuu wax ka ogaada raba sha'nigiisa aayaddan ha akhriya ninkii khayr yar sameeyo waa arkaya shar yar ninkii sameeyana waa arkaya aayad khatar ayb yani marka waxaa ku jira dameeraha ninka u ixsaan falana khayrkeeduu hela ninkii aan u ixsaan falinee dhibana dembigeedu arkay قال xdثna إسmاعيiل qال xdثna mالك عن ربيcة بن أbي عبدالرحمن عن يزيد mولى المنبعث عن زيد بن khالد الجuهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسuuل اللhi صلى اه علي سلم nin ayaa nebiga u yimid faسأله عن اللqطة baadida ayuu su-aalay faqاala waxa uu yidhi أrif aqoonso اcriف aqoonso garo n cفاaصhaa weelkeeyani weelkeeda wa wikaa'ahaa xarigeeda uma carifhaa sanatan hal sana yaboohi yani icrif adiga garo cifaasahaa icrif garo cifaasahaa weelkeeda acraf haddii la yidhaha waxay noqonaya mwa soomaha mutacadi acrafa waa aqoonsiiyey icrif cifaasahaa garawo wikaa'ahaa xarigeeda uma carifhaa sanatan sanad yaboohi fain jaaءa saaxibuhaa qofkeeda hadduu yimaado wailaa fashanuka bihaa yani hadduu qofkeeda yimaado waa kaasaa si wailaa haddii kalena fashanuka shanigaagu weeyaan bihaa iyada shanigaaga yacni waa iyadaas waa milkin kartaa qaala fadaalat اlhanam qaala hiya laka aw liakhiika aw lidiin adaa iskale ama walaalkaabaa iskale ama dhurwaa yani yey qaala fadaalat libil geela baadidiisana qaala maa laka walahaa maxaa isu keen galay macahaa siqaa'uhaa sibraarkeeday wadataa oo caloosheedii wa xidaa'uhaa bay wadataa raafafkii dhul dheer ay ku maraysay oo adkaa oo ay dhulka iyo meel walba ay ku maraysay taridu lmaaa biyahay arooraysaa maxalushaahidka meesha taridu lmaaa biyaha bay iska arooreysaa biyahan ay cabaysa waa maxay waa biyaha dariiqa iyo yaalla iyo kuwa webiyada iyo ayb taridu lmaaa biyahay arooreysaa wata'kulu shajara geedahana waa cunaysaa xataa yalqaaha rabbuhaa intii rabbigeed qofka iska lahaa kala kulmayo shareecada marka cadaaladeeda iyo axkaamta sharciga yani cadaalad say ugu dhisantaha yaabaysa iyo xikmad iyo cilmi iyo masaalixdii dadkaa lagu dhisay baabu bayci اlxaطbi wاlkala-i xaabadii iibinteedii caddaynteedii buu baayicuun ku soo arooray walkala-i iyo daaq xaabadii ma la gedi karaa yani markuu ka soo hadlay maadaama biyihii iyo xaabadii ay axkaamta qaar iska shabbahayeen ayaa halkan hadda wuxuu gelayaa marka xaabadaasi nin hadduu xooggiisa kusoo gurto oo uu isagu xarigiisa ku xirto soo qaato xaq ma ku yeelanayaayo intaas oo wato base dadka ula siman yahay taasuu raba inuu ka hadlo waa iibin karaa buu leeyahy waa sida biyahaasoo kale haddaad webiga ka soo dhaamiso ood booyadaadii ku shubato ood barkadaadii ku shubto nin isagu inuu webiga tago aan rabin waa ka iibin kartaa weelkaaga inla ku jiraan ayb manfacana waa siisayoo meeshiisa ad ugu keentay ayb qala xadaanaa mqaala xadaanaa mucala bnu asad qaala xadaanaa whayb can hishaam can abihi can الzubayr bn اlcawaam radia اllahu canhu can الnabiy salى اllahu alayه ali waslama qaal laan ya'huda axadukum midkiin inuu qaato axbulan xarko fayaأhuda ou soo qaato xusmatan xirmo min xaطabin xaabo ah fayabiica ou iibiyo fayakufa allaahu ilaahay ou celiyo bihaa iyada sababteeda xaabadaasi wajhahu wejigiisa uu ku celiyo muxuu kaga celinayaana su-aashii baryada ayaa khayrun u khayr badan min an yas'ala annaasa inuu dadka weydiisto ucdiya hala siiyo oo munica am munica ama loo diidiyaya maalushaahidkii waxaa xaabadaas xarkaha aad ku soo xirata waa iibin kartaa dadka baryadoodaaba looga kaafto waa in la iibin kara marka tarjamada xadiiska isku daabaqaya qال xdثna يحيى بن بكyر qال xdثna الlيث عن cqyل عن بن شhهاaب عن أbي عubayd mولى cبدالرحمن بن cوف أنhu smca أbا هريرaةa رضي الله عنه يقuuل qاla رasuuل اللhi صلى اه عل سلم لأn يxتaطبa أxadكم midkiin inuu xaabo gurto xusmaة inuu gurto xirmo calىa dahrihi dhabarkiisa uu soo saaro korkiisa yaa khayru lahu u khayr badan waxay uga khayr badan tahayna min an yasألa أxada qof inuu su-aasho fayucطiyahu ou ymnachu ou siiyo markaa qال xdثna إbrاhيم بن موسى qال أخبرnaa هiشhاaم أن بن jurayجi أخبرهم qال أخبرnي بن شhهاaب عن علي بن حuسين بن علي عن أbيهi حuسين بن علي عن أbيهi علي بن أبي طالب رaضيa الله عanهم أنه qاaل سندkan marka waxaa weeyaan أصح الأسانيid أساaنiidda ka timaado aaluبeytka nebiga sanadka ugu asaxsan الزهriي عن علي بن الحuسين زين الcاabiدين waaye عن أbيهi حuسين بن علي waaye عن أbيهi وعلي بن أbي طالب ayb qaala waxa uu yidhi cali asabtu waxaan asiibay oon helay shaarifan hal yani hal gabowday xoogaa da-weyn asabtu shaarifan ayaan helay hal maca rasuuli lahi sal slam nebiga maciisa fii manamin ani fii maqnamin haniimo dhexdeeda yowma bedrin maalintii beder yani haniimo dhexdeeda xaal ay hashaasoo fii maqnamin ah haniimo dhexdeeda yowma bedrin qaala waxa uu yidhi waacطaanii rasuulu lahi sal slm nebiga wuxuu isiiyey shaarifan ukhraa hal kale faanaktuhumaa labadoodii ayaan tu'iyey yowman maalin cinda baabi rajulin nin albaabkiisa min alansaari ninkaasoo min alansaari ansaartii ka mida albaabkiisa ay agtiisa ayaan fariisiiyey wa ana uriidu walxaal ana aniguna uriidu aan rabo an axmila calayhimaa inaan ku soo qaado labadaa halaad korkooda idkhiran idkhir idkhirku waa geed xashiish caws oo kale wa waa la guraa marka cawskaasi dadkan oo dahabka iyo biraha dhalaalaya isticmaali jiray dabay ka dhigaayaan waa xaabo oo kale waa dabbay ka dhigaayaan markaasay dahabka gelinayaan iyo biraha marka wuxuu yidhi inaan idkhirkaa ku soo qaadaan rabay liabiicahu saan u gado xalushaahidka marka meeshaan wa idkhirku waa xaabo inuu iibiyo nebiguna waa u qiray wmacii saaiqun wamacii macayga waxaa ila jiray saa'iqun mid yani biraha dhalaaliyo dahabley min bani qaynuqaac reer bani qaynuqaac ka ahaaday faastaciina bihi markaan u kaalmaysto calaa waliimati faatima sidaa marka maxaan u yeelayaana waxaas aan u gadayaa faatimo weliimadii arooskii weliimadiisii saan ugu kaalmaysto waxamsatu bnu cabdilmuطalib xamsana yashrabu fii daalika albeyti gurigaas aan agtiisa hasha fariisiyey ayuu ku cabbaayey ayb yacnii khamro ayuu ku cabaayey kowda waa intaan la xarimin khamrada macahu qaynatun macahu waxaa la jirtay qaynatun gabar marka heesto addoon markaa heesaa oo heesheyshaysa faqaalat waxa ay tidhi alaa yaa xamza lishurufi الniwaa'i alaa yaa xamza yaa xamza marka la leeyay marka tarkiimaa ku jira tarkiimkuna marka laba luqow lahaa luqatu man yantadir iyo luqatu man laa yantadir alaa yaa xamza marka la yidhaha luqatu man laa yantadir luqatu man yantadirna alaa yaa xamzu ayaa waxaan ujeedaa alaa yaa xamzu saasoo kale la dhihi alaa yaa xamza ayb xamzow warhooy xamzow lishurufi الniwaa'i halaha kurusyada waaweyn le ee aadka u buurbuuran oo u cayilan ayb fahaara ilayhim waa ku booday xamsatu xamsaa ku booday bisayfi sayf buu kula booday fajabba asnimatahumaa kuruskii buu gooyey marka wa baqara wuxuu dilaaciyey ou dooxay khawaasirahumaa keliyahoodii ayuu dooxay geesihiibuu markaa sararihiibuu ka dooxay uma akhada min akbaadihimaa beerkoodiibuu qaatay qultu libni shihaab baan waxuu ku yidhi wa min asinaami kuruskii ayuu ka qaatay qaala waxauu yidhi qad jabba asnimatahumaa kuruskii waa gooyey fadahaba bihaa waa la tegey qaala bnu shihaab qaala caliyun radia allaahu canhu fanadartu waan eegay buu yidhi ilaa mandarin mandar mandarka oo afdacanii i argagixiyey fiirmo ayaan fiiriyey buu yidhi fiirmadaasoo aad io argagixisay faataytu nabiy اllaahi ilaahay nebigiisaan u imid wacindahu zayd bnu xaarisa uu la joogo faahbartuhu اlkhabara sheekadii baan u sheegay yani ninkaa waxuu igu dhigay fakharaja wamacahu zaydun nebiga waa soo baxay iyadoo zayd uu la jiro faindalaqtu macahu waa la tegey fadakala calىa xamsata xamsa ayuu u galay fatagayada calayhi korkiisuu ku adkaaday yani waa canaantay farafaca xamsatu basarahu araggiisiibuu kor u qaaday wa qaala waxa uu yidhi hal antum ilaa cabiidun liaabaa'i hal antum idinku ma tihiin yani maba tihiinba idinku waxba ilaa cabiidun liaabaa'i aabbayaalkaygaad addoommo u ahaydeen yidhi maxaa tihiin adinka waa sakraan marka waa cabsan yahay hadalkan qof saaxiya hadduu dhihi lahaa rasuulka uu ku dhihi laha waaba ku gaaloobi lahaa so nebiga in addoon lagu sheego oo lagu gaalooba laakiin maskaxdiisii ma joogto khamrigaas iyo waxaas khamrigaasuna markaas xaaraan ma ahay laakiin haddoo khamradu ay xaaraan tahay ninkii inta iskugu tago khamradii cabo oo kabacdi gaalnimo iyo shar badan ku hadlo axkaamtiisa maxaa laga yeelaa akarka shaaficiyada qowlkooda mashhuurkaa waxaa weeyaan axkaamta ninkaas ou rido waa dhaceen ama wax hadduu furo hadduu wax caayo waa ku laazimo leanna ninkaan isaa iswaalay mutasabib waay laakiin xamsa hadda wax xaaraana ma cabin maskaxdiisa kuma doorinin binaan calaa daalika saasay dhahayaan khilaafna waa ku jira farajaca rasuulu llahi sal slama kitaabu nikaaxna waa noogu imaan alaaqiyana waa noogu imaan doonta haddii marka ninkan aan kelmaddan kufriga loo dhigin xamza dalaaqiisa inaan la dhigayninna min baabi owlaa khilaafafarafaca xamsatu marka farajaca rasuulu llahi sal l slam nebigu waa iska laabtay yuqahqiru isagoo dibdib u socda xataa kharaja canhum ilaa u ka baxay xaggooda markaa nebigu dibdibo u socday ma jeesanin marka waxay leeyihiin culamada shuraaxda dibdib amuu kugu soo boodaa buu isyiri marka isagoo wejigiisii isaga dayaayo feerinaayo gadaal gadaal u socday ilaa meesha uu ka dhammaaday nebiga sal l slam wadalika qabla taxriimi اlkhamri khamrada intaan la xarimin ka horayna tarjamada marka mowqiceedaad waxay tahay cali wuxuu gadaayey xadabkaas iyo xaabadaas baabu اlqaطaa'ici dhulgooyntii xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay ninka imaamkaa inuu dadka dhulu gooyo dhulgooyn qaaa'ic waa jamcu qaiica qofkii dhul baa loo gooynaya intaas adaa iskale laba qaab waaye marka ayay lahaan jirtay laba nooc qataa'icdu labay u qaybsantay midna waxay tahay in dhul loo gooyo qofka inuu la siiyo marka milki looga dhigo dowladda uga dhigto kan labaad waxaa weeyaan milki ma loo siinayo intifaaca la siinayo dhulkaas qallada iyo faa'iidaday wax ka soo baxa asaga la siiyey ninkaa marka dhulkaasi milkigeeda ma laha markii la doono waa laga qaadi karaa midna labadaas nooc u qaybsama qallada in loo gooyo ama in loo gooyo dhul ahaanta qadaa'icdaas weliba waqtiyadii dambe cumar iyo wixii ka dambeeyey iyo waxaa loo gooyi jiray dadka askaraha iyo ah oo diiwaanka askarta ku jiroo kale iyo iyo dhul iyo waxbaa loo goyn jiray dhulka ama manfacaa la siin jiray ama dhul ahaantaa loo sii jiray hadhow marka ninkaasi haddii manfacadii la siiyo ninkii askariga ahaa hadduu dhinto ahlucilmigu waxay leeyihiin ilaa cunugiisa kan ugu yar uu ka qaangaaro ma laga qaadayo kan ugu yar markuu qaangaaro milkigii waa laga wareeji karaa ilaa isaga manfacadii loo siiyey baa meesha ka baxday waaba dhintay sooma ilmihiisu markay u koraan laakiin waa kala foofaya aaday marka waxyaabahaasay marka baabkan ku saabsan yihin qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayuub alwaashixiyu qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can yaxya bni saciidi qaala samictu anasa radia allaahu canhu qaal araada rasuulu lahi sal l slam nebigu wuxuu doonay an yuqdica min albaxrayn baxrayn inuu wax u gooyo iqdac inuu sameeyo oo u gooyo dadkii faqaalat ilansaaru ansaar waxay dhaheen xataa tuqdica liikhwaanina min almuhaajiriin nebigu ansaaruu rabay inuu u gooyo dhulkaas baxrayn wax ka mida markaasay waxay yidhaahdeen maya rasuul ilaa aada uma qaadanayna ilaa aad walaalaheen muhaajiriinna aada u goyso dhul siiso mila aladii kii oo kale tuqdicu lanaa annaga aada noo gooynayso waxaad annagana siinaysoo kale walaalaheen muhaajiriinana sii qaala waxau yidhi nebiga satarawna bacdii aharatan gadaashay waxaad arki doontaan sadbursiiyo fasbiruu ee iska sabra xataa talqownii intaa igala kulantaan ansaar iyaga khayrkooda marka wuxuu keenay waxbaa la idin siinayaa baa layidhi maya dadkaas walaalaheenna hala siiyo hana la wada siiyo dhammaanteen waa ogolnaha laakiin kaligeen inna la siiyo ma rabno nebiguna da markaa wuxuu ansaarta u siinayaa waxay tahay dadkan marka waa ku weynaayeen rasuulka sal l slam muhaajiriinna de dhul kale iyo wax dambe in la heli doono uu ogaa nebiga sal slam markuu arka ansaar dadaalkooda iyo siday dadkan wax ula rabaan quraysh iyo raggii muhaajiriinta ah buu nebigu wuxuu yidhi gadaashay waxaad arki doontaan sadbursi sadbursi ayaa laga arkaa waa markaas rag dad quraysh ka mida dadkan hadda aad leedihiin waxa la siiyo waxaa nala wadaagaan dadkooda waxaad ku arki doontaan sadbursi waana dhacday khilaafadii iyo markii reer bani umaye iyo reer bani alcabaas iyo wixii dhammaa waxay ka dhigteen sadbursi ayb tarjamada marka xadiidku waa isleeyihin nebigu mar hadduu ku hamiyey inuu dhul gooyo waa inay bannaan tahay baabu kitaabati alqataa'ici dhulkii la goynayay in la qoro warqad la sameeyo warqadda waxaa loo samaynayaana waxaa weeyaan waiiqo inay u noqoto ninkii la siiyey dhulka loo gooyey inay waiiqo iyo kalsooni u noqoto oo waxaan inuu leeyahay inuu ku caddeeyo documentii la qorayo وqاaل الlyث عن يحyى بن سعيiد عن أنس رضي الله عنه daعa النبiي صلى الله عليه وaله وسلم الأنصاaر نبga أنصاaر buu u yeehay ليqطca لahm بالبحrayn بحrayn so wax uga gooyo faqاalوu waxay yidhahdeen ya rasuul الlah rasuulka ilaahi in facalta haddaad samayso فاkتب u qor لإkhوانina walaalheen min qrayش walaalaheen reer qrayش bmilha iyadoo kale falam ykun dalika عinda النبiي sl اه sلم nebigana agtiisa sidaa ma aynan ahayn kaagaas marka nebiga agtiisa ma ahayn faqaala waxa uu yidhi innakum idinku satarawna bacdii aharatan gadaashay sadbursi ayaad arki doontaan fasbiruu xataa talqownii iska sabra intaad ila kulantaan wafi lxadiidi fadiilatun daahiratu marka in facalta faktub liikhwaanina qor-aan sharciga waxaad fahmaysaa de marka yani xagga maamulka iyo yani haddii markaa yani xagga maamulka iyo xukunka iyo sida uu aad yani kaamil ugu yahay sharciga dadkii haddana waxaa weeyaan ma lagu karo sharcigan raaca isaga wax ku qaata dheeftiisa qaata dhib awalowsa lahayn ma lagu karaayo dadka dadka qaarkoodna marka jahli daranaa diinta ka haysa iyagoo diintii ka jaahila ayay haddana qaanuun barteen kan ugu xun kuwaas waay marka dadka qaanuunkaasi marka waxaa weeyaan wax jacburo oo waxaa weeyaan meelo kale gegadisan laga keenay qaanuunkaas marka isaga wuxuu u moodaa marka xukunka inuu isago gacanta ku hayo aqoontiisa shareecadana waxaa laga yaabaa inuu u nisbeeyo qusuur uu yidhaahdo sharciga dhanba uu ka fahamsan yahay war masaajidkan un ha lagu sheeg sheego diinka dhanba cibaadaad iyo axwaal qofka ku gaar ah iyuu u aaminsan yahay kuwa ugu xun kuwaas wuxuu yidhi marka wafi lxadiidi fadiilaة ظaahiraة lilansaar fadiilo muuqata xadiid ansaar ugu sugan litawaqufihim can اlisti'haari bishayءi min addunya duuna اlmuhaajiriin ansaartii waxay ka istaageen shay adduunyaha inay keligood qaataan ayb waa dabci marka ilaahayna qur-aankiisa uu ugu qoray waay imanka ansaarta ah waqad wasafahum اllahu tacaala biannahum kaanuu wayu'iruuna calىa anfusihim walow kaana bihim khasaasa faxasaluu fi اlfadli calى alaaثi maraatib fadliga marka saddex martabay ka heleen iiaaruhum calىa anfusihim iiaarihim calىa anfusihim naftooday ka qaadeen dadka kale u qaadeen siiyeen wa muwaasaatihim ligayrihim gayrkooday soo dhoweeyeen wاlisti'haari calayhim iyo in iyaga laga sadbursa doonoy kuna sabraayen baabu xalbi اlibili cala almaa ayb geeli lisitaankiisii calalmaa i biyaha korkooda lagu liso geela marka ceelka in lagu maalo ceelka marka in lagu maalo ninkan dabakiilka aan ahayn waa ku maali karaa dadkii baa jooga waxuu siina dadkiiba uqaybanaayb iyadana saasaa arfaq oo u dhimrin badanaa la yidhi qaala xadaanaa ibraahim bnu lmundir qaala xadaanaa moxamed bnu fulayx qال xdثnي أbي عن هiلاaل بن علي عن cبدالرحمن بن أbي cمرة عن أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي sلى الله عليه ولي وسلم qاaل مiن xق الإبل geela xaqiisa an تxلba calى الmاء biyaha korkooda in lagu maalo ceelka markuu soo aado meesha in lagu maalo meeshaa marka hadii lagu maalada miskiinkiiba ah indhaha u taagaayo waxbuu ka siinayaa أjar baa laga helaya laakiin dadka haddii masaakiinta ay ka dhuuntaan qatar suuraة الnun ilaahay wuxuu ku sheegay inaa balownaahum kamaa balownaa asxaaba aljanna id aqsamuu layasrimunnaha musbixiin aabbahood marka beerta barqow guri jire wixii u yimaado sii jiray masaakiintii wixiisana waa ka qaadan jiray iyagii marka waxay yidhaahdeen habeen aan beerta gurno subaxiina aanba ka ebel ha lagu kala tago subaxaas marka masaakiinta ha kusoo lugo-aan waay iyagii baa marka ilaahay lugooyoba ku riday meeshii markay tageen beertii habeenkii baa lagu dheelmaday eber fadaafa calayha طaa'ifu min rabbika wahum naa'imuun faasbaxat kasariim ilaa marka ay yidhaahdaan waa dhunsannahay dhintan teenni ma aha ayb marka waxay haddii marka taasi ay saas dhashay qofka marka inuu masaakiinta ka dhundhuunto ka werwareegto ma fiic wixii uu haayana inuu siiyo hadduuna u hayninna وإma تcرiضنa عnه ابتiغاءa رحمaة miن رabika تrjuha faqل lahm qwلا maysوuرa been iyo laalaab iyo waxbaan ku siinaa been ah intaad u sheegi lahayd war haddaan waxeelo waxbaan kusii doonaa hadda wax ma hayo hadal fiican diinka fee baab الrajuل yakunu lahu mamr baabu الrajuلi ninkii ay u baab yahay xukunkiisa yakunu lahu mamaru meel la maro ay u sugnaanayso ow shirbun ama kaltan cabitaan fii xaa'idin beer ugu sugan ow amase fii naqlin geedtimireedyo yacnii baabkan waxuu rabaa inuu baabeeyo ninkii cab biyo ayuu ku leeyahay meeshaan meel ayaa waraab iyo waxbuu ku leeyahay ninkaa marka waxaa weeya waa geli karaa meeshaas mamarka meesha maritaankeeda iyo xaq uu ku leeyahay amase geedtimireedyaa miro ugu yaallaa ou gaday geeduu iibiyey mirihii oo markii la bacrimiyey ka gadaaluu iibiyey ninkii gatayna ma shardisaninoo macal mirihii baan gatay ma dhihin awel maxaan soo marnay yaa iska lahay mirahaas baa'ica ninkii baa'ica ah marka maadaama uu meeshaan wax ku leeyahay oo sharcigu uu wax ku siiyey inuu maro iyo dariiq uu ka soo galo xaq uu leeyahay baabkan marka intaasuu sheegay wa qaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi man baaca naklan geetimireedyo qofkii gado bacda an tu'abbara markii la og dhabay ka bacdi yacni markii la bacrimiyey kadib fahamaratuhaa lilbaa'ici miraha waxaa iskale ninkii baa'icee gaday walilbaa'ici ninkii baa'ica ahaana intaan hadda xadiidka maahna ogow bukhaari fiqigiisa xadiidku intaasuu ku egyahay walilbaa'ici ninkii wax gaday ee mirahaas marka lahaa almamaru maritaan ayuu leeyahay wasaqi waraab ayuu leeyahay geedihiisa oo waraabsado xataa yarfaca intuu midhaha ka qaato meeshaas midhaha ku yaal intuu ka guranaayo inuu beertiisii waraabsado xaquu leeyahy waa in loo banneeyo mar ayb wakadalika rabu lcariyati cariyada ninka iskalena sidoo kale cariya horaan usoo marnay soo ma ninkii labadan geed midhaha ku yaal qaadan la yidhi inta uu ka guranaayo iyo meel meel low maro in la siiyo قال أخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع حديث كان سو أخرنا الدكوان tarjamadii xadiidka meesha iska waafaqayaan waa fahmi waa waa soo sheegnayo haddaan ninka mubtaaca ounan shardisanin baa'icii wuxuu ku leeyahay beertaas uu iska gaday meeluu maro iyo inuu ka helo ilaa mirihiisaas intuu ka guranaayo waa in la siiyey meeluu maro wa can maalikin can naaficin can ibni cumara can cumara fi lcabdi adoonka qaala xadaanaa maxamed bnu yuusuf qaala xadaanaa sufyaan can yaxya bni saciid can naaficin can ibni cumara can zayd bni haabitin radia allahu canhum qaal rakhasa الnabiyu sal ا slam nebigu wuxuu ruqseeyey an tubaaca alcaraaya cariyadii in la gado bikarsihaa oo doraskeeda lagu gado tamran oo timir ah qiyaasteedoo timira waa soo marnay xadiidkan isagan ninkii marka timir laga qaatay qallalan geed timir ku taalla la siiyo rudab ah waa in boos la siiyo oo geedihiisa iyo geedkiisa oo kaga warqabo قال xdثna cبداللh بن محمد qال xdثna بن عyayنة عن بن jurayج عن cطاء سمca جاaبر بن cبداللahi رضي الله عنهمa نهى النبي sلى اه عل وسلم عن المخاaبرة والمحاaqلة وعن المزاaبنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاaحه وأnlا تباaca إلا بالdيناaر والدiرهم إلا الcرايا مhaabaradii waxaa wey mزaaرacadii محaaqaladana waxaa weeyaan beertii sabuulkii ku yaalay in lagu iibiyo mid dhulka tahay iyada laftirkeeda marka waana soo martay qaala xadaanaa yaxya bnu qazaca qaala xadaanaa maaliku an daawuuda can daawuuda bni xusayn can abi sufyaana mowla bni abi axmeda can abi hurayrata radia allahu canhu qaal rakhasa الnabiyu sal l slama fii bayci اlcaraaya bikarsiha min atamri fii ma duuna hamsati awsuq wixii ka yar aw fii khamsati awsuqin shaka daawuudu fii dalik meeshaan maxaan kusoo marnayn haddaa xusuusataan khamsatu awsuqa iyo maa duuna khamsati awsuq maxaan ka sheegnayn ya khamsada waa laysku khilaafsan yahay ma bannaantaha mase ma bannaana shaafici muxuu yidhi shaafici muxuu yidhi ma bannaanuu yidhi shaafici leanna lama hubo iyada dhaacanna asalkiisa hore manhibow ah waa la reebay waxa la hubo uun baa laga soo reebaa mar maaligna wuxuu dhahaya khamsada waa la ogolay wixii ka badanaa la diida قال xdثna زكرياء بن يحيى qال xdثna أbو سامة qال أخبرني الوليد بن كثير qال أخبرني بشhyر بن يسار مولى بني xاaرثة أن رافع بن khديج وسهل بن أبي حثمة xdثاaه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم نهى عن المزاaبنة byع الثمر بالتمر mirhii in timir dhulka taa lagu gado إلا أصحاaب الcرايا mاهne فإنه أdina لaهم waa u idmay qال أبو عبداللahi وqال بن إسحاaq xdثnي بشhyر مثله وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد